kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aala oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadyadaan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaannu ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga waxaa noogu marti ah buuni cabdalla mansuur oo muddo afartan sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku samaynayey qorayna buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin naxwaha afka soomaaliga taariikhda afka iyo bulshada soomaaliyeed iyo qaamuuska afka soomaaliga oo ay haweeney kale la qortay khabiir cabdalla mansuur ku soo dhowow wicitaanka dhegaystaha iyo v o a guud ahaanba aada baa umahadsantihiin jama iyo qolada v o kulligiina kii soomaalida kala dhegeysanaysa waa umahadsantihin ugu horreyn inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka soomaaliga bal marka hore sawir naga siiya afka soomaaliga farac ahaan halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo bismillaah soomaaligu maxaan ku idhahda wuxuu tirsan yahay bahda la yidhaahdo bahda kushiitika ayuu ka mid yahay bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yidhaahdaa bahweynta la yidhaahdo afro asiatic ama xamito semitic afafka laysku yidhaahdo ayuu ka tirsan yahay soomaaliga inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka soomaaliga haddana waxaa la yidhahdaa laba ayuu u kala baxaa wax nooga taabo lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo waa lahjado badan waaye in ka badan toddoba sideed ilaa adiyo labaatan waa gaarayaan laakiin kuwa ugu dooroon waa sideed oo kale kuwaasa waxaa loo kala saari karaa shan kooxood ayaa loo kala saari karaa maxaan ku idhaahdaa lahjada maxaa siriida waqooyi markii la leeyahay waqooyi yani wixii mudug iyo fashii sarreeya ilaa jilinka shanaad qeybahaas oo dhan maaragtay lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo iyo lahjadaha maxaa tiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaa tiri ah waa kii labaad kooxdii labaad kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada maay oo looga hadlaa webiyada inta udhexeeya maaragtay deegaanka udhexeeya webiyada dhexdoodii iyo lahjad la yidhaahdo lahjada asharaabta ama lahjada maa dhartay oo looga hadlo shangaani xamar iyo marka iyo shan lahjadood oo laysku yidhaahdo lahjadaha dhigil oo ay kala yihiin shantaas waxay yihiin lahjada garaha dhigil jiidu tuni dabare maaragtay afartaa lahjadood iyo kuwo yar yar kalajo laakiin kuwaana ugu ugu waayahay waxaan waxaan u malaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo wakti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan haddaba taariikhda qorista afka soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa haya haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda maaragtay farta af soomaaliga marxalooyin badan ay soo martay marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horeeya oo isku daya in af soomaaligu u yeelo far gaar ah wuxuu ahaa nin la yidhaahdo captain j s king oo taariikhda markay ahayd kun sideed boqol siddeetan iyo toddoba ayaa ninkan wuxuu isku dayay in alfba u sameeyo alfbadaasna wuxuu kasoo qaaday af carbeedkuu kasoo qaaday arrintan waxaa ku dalisay kadib markii uu arkay afar qof oo ka horeeyeen ay daraasad ku sameeyeen af soomaaliga ta ugu horeeyeyna oo ahaa david salt kun sideed boqol afar iyo tobankii marka ninkan waxaa u baxay in afkaan uu yahay af si fiican u dhisan oo oo maaragtay taahilo in loo yeelo far gaar ah ayuu ninkan maaragtay doorbiday waxaa ku xigay marka kun sideed boqol iyo sagaashan sheekh aweys albaraawi ayaa isna far carbeed u adeegsaday inuu ku qoro maaragtay qasiidooyin diimeed ayaa maaragtay far carbeedu ku qoray ninkan ujeedadiisa ma ahayn alifba ma samayn laakiin waa u adeegsaday si dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maaragtay caqiidada wax ku saabsan diinta dadku markaas u farayo marxalada labaad waxay ahayd markii la gaaray kun sagaal boqol labaatankii cusmaan yuusuf kenedid ayaa far cusub oo nooc cusub ah ayuu soo saaray markaasoo israel dhalinyaradii ay aada u adeegsanayeen far soomaaliya ay u bixiyeen markii dambena cusmaaniya la dhihi jiray waxaa ku xigay kun sagaal boqol labaatan iyo afar nin la yidhahdo sheekh maxamed cabdi makahiil ayaa isagana far carbeed uu adeegsaday iyo sida isla waktiga muddo u dhow kun sagaal boqol soddon iyo saddexna sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur ayaa isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far gadaburs marxalada saddexaad waa kun sagaal boqol konton ilaa lixdankii aqoon-yahano soomaaliyeed badan ayaa maaragtay soo baxeen oo ay isku dayeen inay far soo saaraan ilaa tiro sideed iyo toban maaragtay farood ayaa markaas lasoo saaray oo ay u kala baxaan saddex qaybood faro cusub sida tan maaragtay cismaaniya iyo gadabursi waan soo sheegnay iyo far maaragtay ku salaysan far carbeeda iyo tan saddexaad kooxda saddexaad waa far latin ah marxalada afaraad qofku uu soo maray waxay ahayd markii gobonnimadii maaragtay la gaaray sanadkii hal sano kadib kun sagaal boqol lixdan iyo kow baahidii maaragtay loo qabay far soomaalida ayaa aada u badatay sababtana waxay ahayd laba arrimood oo ugu muhiimsanaa kow gumaysigii oo dalkii ka tegay laakiin ayaxtag in la reeb ay noqotay in maamulkii dowladeed waxbarashadii maxaan ku yidhaahdaa baarlamaanka waxaa looga intaas waxaa looga hadlaaya loo adeegsanaya iyo maxkamadaha meel walba aftalyan markaasna dad badan oo aqoon lena waa yaraayeen dhibaatadaasaa jirtay tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyi iyo koonfur iyagoo labadoodiba ay ka dhaxleen maaragtay gumaysiga laba af aan islahayn talyaani iyo ingiriis marka waxay noqdeen laba shicbi aan is afgaranaynin xagga qoraal laakiin hadal ahaana ay isku maaragtay soomaaliya ay ku hadlayaan laakiin qoraal ahaan halkaas aan ku koobna adoor raalli ah marka sida aad hadalka u dhigtay ku jiray farihii lasoo bandhigay dhowr faro oo kala nooca sida faro far guri ah oo kuwo cusub ah iyo kuwo carbeed oo sida soomaaliga loo dhigayay bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo lasoo bandhigay meeqay ahaayeen maxaana la kala oran jiray aha faraha lasoo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay sideed iyo toban oo kale ahaayeen marka qaar kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay ay soo saareen tobaneeyo oo kale kuwa kuwana maaragtay waxay ahaayeen carabi bay u badnaayeen shan meelahaas inay ahaayeen saddex oo kalena waxay ahaayeen maxaan ku yidhahda afartan latiinka ugu yaraa dadkiina waxay u ololeynayeen waktigaas gaar ahaan farta cusmaaniya oo ah far guriga oo leegadii ay u ahayd maaragtay far soomaaliya u ahayd kuwa carabigana iyagana u ololeynayay iyagana maaragtay waa dadka badankooday ahaayeen xag diin ayadoo laga eegayo iyo in yaro maaragtay iyagana u ololeynayo farta latiinka marka buuqaas isagoo taagan ayaa dawladdii waxaa ku khasabtay inay magacaabo guddi guddigana waxaa guddoomiye u ahaa muuse galaar allah u naxariista badankoodana intaan soo sheegi doono waa waada geeriyooden guddigood yaasiin cusmaan shire jaamac xuseen axmed kadare yuusuf meygaag samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen marka shuruud ayay samaysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la rabo in rasmigan laga dhiga waa inay buuxisaa maxaan ku yidhahdaa toban iyo todobadan shuruud ama halbeeg inay buuxisaa shuruudahaas marka waa badan yihiin todoba iyo tobankii qaar haddii aan maaragtay halkan qaar waxaa ka mid ah farta in xuruufaheedi maaragtay ay ahaadaan xuruufo qoraalkooda sahal ah labo farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afka shisheeye lagu yidhaahdo diacritic yani dhibicyo kor laga saarayo ama hoos iyo waxaas ah midda kale afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufo dhaqaala ahaan maaragtay la awoodo la awoodi karo waktigaas oo markaas xorriyad una maaragtay la qaatay dagaalo fiican aan la haysan kuwo iskoolaadka lagu dhigi karaa adi waa badan yihiin intaas ayay ka mid ahayd marka waxaa dhacday in meeshii laysku maaragtay afgaran waayey ninka nimanka guddiga loo saaray xataa iyaga waa kala qaybsanaayeen waa kala maaragtay fikrad saddexdaas fikradood ayay kala lahaayeen dawladdan iyadana sidaas oo kale adigu waa lagu heshiin waaye waxaa damiciinsaday in loo yeero maxaanku yidhaahdaa unesco umam mutaxida dadka socda ayaa yimid waxay baareen farihii ay baareen waxay la muuqatay maaragtay markaas in farta latiinka ay buuxinaysay ama inta badanba ay buuxinaysay maxaanku yidhaahdaa a shuruudihii khaasatan af carbeedka waxaanan aan waafaqaynin laba arrimood khaasatan shaqalada shaqalka e iyo shaqalka o af carbeedka ma laha af carbeedka saddex xaraf waad mahadsan tahay qabiir cabdalla mansuur aan u soo noqono haddaan intaan kaga gudubno tan dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa taariikhda qoritaanka afka soomaaliga waxaa inoogu marti ah khabiir cabdalla mansuur oo afartan sano iyo in ka badanba cilmi baaris ku sameynaya afka soomaaliga qorayna dir buugaag ah waxaa haddii eeba yidhahdana toddobaadyada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka soomaaliga dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka aad baad umahadsan tahay walaalkeen mansuur iyo idaacaddaba aad baan u salaamayaa aniga magacaygu waa faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkeen taariikh dheer buu kasoo sheekeeyey haddaan islaaba ka daba qaado inaan ku daba khufaa laga yaabaa laakiin anigu hirgelintii far soomaalida la qoray aad in afkii lagu hadlayo in la qoraa waa kala gooni soomaaliyana afkeeda ku hadlaysa awalba way jirteen laakiin in la qoro oo una diin iyo dhaqan iyo maaragtay taariikh leh afkii wax loogu qori lahaa ee hadhow taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin horta mushkilad bay ahayd carabi ingiriisi iyo talyaani ayaa wax lagu qoran jiray laakiin anagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabadh yar oo maqasha la jooga waxaan garanayaa in xukunkii maxamed siyaad barre allah u naxariiste uu hormood ka ahaa oo xukunkiisu ay ku soo baxday far soomaalidu weliba min caasimad ilaa tuulo ilaa iyo geed hoostii ay noogu timid iyada oo bilaasha markii aan raadraaceedii dambe raaceenidhi far soomaalidii waa yahaye xaggee laga keenay waxa la yidhi sidii unbaad a u qoraysaa s t h baad u qoraysaa f t fa baad u qoraysaa t d ta baad u qoraysaa b d ba baad u qoraysaa dee basra haddaad qoraysa waxay noqon lahayd inaad b iyo r iyo wax isla wada doonatay laakiin basra oo kooban baa kolkaa loo qorantay faaduma waa yahay marka horta runtii af su-aal miyaad Afkabana.
soo gudbinaysaa waan kaa maga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo cara- iyo fikirkaaga wax su-aala miyaad weydiinaysaa aqoonyahanka hortaas oo su-aasha waa waan usoo wadaa wax yar iyo dulqaado halkan waxaan baryo ooga diraya ismaaciil cumar geedle oo af soomaaliga markii burburkii dalkii soomaaliya laisku odhanayay burburkiisii af soomaaliga si aanu u burburin gacanta ku qabtay oo ururka been la yidhaahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa alaanka af soomaaliga taakuleeya jaamac muuse jaamac cabdalla xaaji maxamed cumar buuxo t v-ga iyo maaragtay idaacadda jabuuti ka shaqeeya xasan kuuriya waad garanaysaa af soomaaliga naxwihiisa cawey maalin baa la yidhi cadoy qudcur baa la yidhi cuntoy dhadhan baa la yidhi cod iyo jii baa la yidhi marka naxwe iyo wax walba wala horta af soomaaligaasi af Faadimo.
soomaaligaasi waa waxa af soomaaligiiba badbaadisay faaduma waa su-aashan mahadsantahay walaalkeen marka waxaan u malaynayaa intaa inaan ku dabraa ka habboon intaan sii dheeraan lahaa aad baad u mahadsan Waanu tahay faadumo fikir badan bay nala wadaagtay maxaad ku dari lahayd aqoonyahan cabdalla mansuur maadaama su-aal aan weydiin waxaan ku dari lahaa maaragtay aan kusoo gebagabin lahaa malaha laba shay laba arrimood faa'iidada laga helay dhigaalka af soomaaliga toddoba ama sideed oo kale ayaan ka dhigi lahaa waxaa midoobay maxaanku yidhaahdaa habka waxbarashada ilaan waqooyi iyo koonfur waqooyi ingiriisaa lagu dhigaayo koonfurna talyaani marka jahwareerkaasaa jiray waa la mideeyey Eh, waxaa kaloo midoobay habka maamulka dowladaha maaragtay eh, dowladeed oo in, eh, labadaa gobolba ingiriis iyo talyaani kala ahaayeen kuwaas ayaa midoobay waxay ahaayeen waqooyi iyo iyo iyo koonfur waxay kala ahaayeen laba aan eh, dowlado aan islahayn hal calanay lahaayeen laakiin maamul ahaan iyo maaragtay isma afgaranayn laakiin daahii u dhexeeya oo xagga afka ahaa ayaa meesha ka baxay oo waa midoobe siyaasadda waa arrin gooni ah waxbarashadii waa fududaatay oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa u fududaatay indhen maaragtay aqoontu waa yareed war isgaarsiintii iyadan sidaas oo kale xagga qoraalka ayaa fududaatay awal waxaa la dhihi jiray bal talyaanigan iyo akri ingiriiskan iyo akri aa la dhihi jiray nin walbo isaga akrisanaya ilan ololaha kadib boqolkiiba in ka badan afartan ayaa maaragtay wax qoraaye waxaa kordhay marka tirada dadka maaragtay qoraal akhriska yaqaana ayaa kordhay waxaa dib loo hantay hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo awal maaragtay la daneyn jirin markii farta la qoray ayaa suugaan badana la aruuriyey oo la qoray oo dad badan oo aniga aan ka mid ahayba markaas u ina furmeen in suugaanta soomaaliyeed ay qiimo ay leedahay iyo dhaqankii marka fartii waxay noqotay buundo ama bridge isku xigto maxaan ku yidhaha hadaamiye iyo magaalo ayay noqotay dadkii waxay kala ahaayeen waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba waxaa batay qoraalada wargeysyada iyo buugaagta maaragtay ayaa batay ugu dambeyntii af soomaaliga wuxuu noqday ama farta af soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo africa dhan ku dayata ayuu noqday ayay noqotay fartii nin la yidhaahdo andriowsk oo ah macalinka macalimiinta afedyahada maaragtay soomaali derasta ninkaas ayaa maqaal uu qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba wuxuu halkaas ku xusay wuxuu leeyahay soomaaliga oo shan sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka yurub ay boqolaal sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan ayaa shan sano ay ku gaareen wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay kinshasa toddobaatan iyo lixdii december akhirka sanadkaas ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mawduucu wuxuu ahaa waxbarashada iyo iyo afka wax lagu barto africa africada madow ilan carabta waa far carbeed ay lahaayeen marka meesha waxaa kasoo baxay oo maaragtay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlaaye farta af soomaaliga iyo waxbarashada soomaaliyeed iyo fartii marka yaa wuxuu noqday af soomaaliga wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aada iyo aada loo reeca waa afrikaanta waa aamini waayeen ilan afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyo soomaaliya iyo iyo etoobiya inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan dhegaysto kale u baaqo magacayga saddexan waa cabdicasiis cabdullaahi saalax oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya waxaan weydiin lahaa qabiilka maxaa hortaagan tilfisyada ama manaahijta in loo bedelo afka hooyo waakii dowladii dhexe kacaanka ay tilfisyada ku qornaayeen af soomaali hadda maxaa diidan soo jeedinteeduna waxaay ku qotontaa dhalinta soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aad ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii lasoo gaagaabiyo erayo aana ka tirsanan xuruufta af soomaaligana lasoo geliyo intaa ayaan kusoo koobaya bahda v o isku duubanna waxaan leeyahay aad waa mahadsantiin idinka iyo cabdallah mansuurba macalin kusoo dhawow ha waa haddii aan fahmay waa aada ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay xamar waxaa u diidan waa iska waan naqana kulligeen af soomaaliga waxaa agaasimayay hay-ada maaragtay oo kamid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaan ku yidhaahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afkii waa agoomoowey marka yaa daryeelaya dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumaddii ay daryeeli lahayd oo ay sameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adihii la dhisin marka wuxuu noqday afka nin walabo siduu rabo inuu dhinacuu rabo inuu u jiito haddii aan kuwaas la sameynina u malayn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasimo sidii habboon ama loogu hiilin lahaa ayay adkaanaysa aad ayaad u mahadsan tahay dhegaysto kale ayaan u gacan raadinayaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa saxardiid xaashi arda waxaan joogaa magaalada boorama waxaan jecelahay su-aal ah ustaadka af soomaaliga waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay luuqadaha sii dabargo-aya haddii aan gacan bir lagu qaban boqolka sano ee soo socda adiguna waxaa tahay ustaad muddo afartan sano ah ama ka badanba daraaseynaya luuqadeena muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena soomaaliga adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aada samaysay ustaad mahadsanid tacdiid su-aashaas waa arrin maaragtay oo sanadahan soo baxday oo oo anigu aanan maaragtay aaminsanayn ilama toosna arrinta fikadaas waa dad shisheeyaa iskale ama dad aan aqoon fiican aan u lahayn af soomaaliga ama waa dad ay ku saleeyeen soomaalida ee qurba joogta soomaalida ee dhan ma inta qurba joogta ayaa maaragtay lagu beekaamin karaa yani lagu lagu cabiri karaa maya way soomaalida inteeda badan waxay joogtaa gees geeska africa marka haddii loo fiiriyo waa hal milyan ama laba milyana banaanka joogta in ka badan labaatan milyan ama ka badan ayaa geeska africa degan marka taas taasaa burinaysa tan labaad soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin magaaladan waa lagu nool yahay miyiga weli badan marka af soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda ah maaragtay oo dabargo-aya malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af soomaaliga isbedela ku dhacaya khaasatan xagga magaalada waa af aan isbedel ku dhacaynin adduunka ma jiro waxaad tusaalaha soo qaadan kartaan af ingiriisiga macalinka oo laga dambeeya af ingiriisiga shakespeare oo aan u malaynayo saddex ama afar qarni haatan laga joogo far afku uu qoray iyo midka ingiriiska maanta ay ku hadlaayaan waa malaha marka afafka waa isbedelaan soomaali waa isbedelaya maarata iska caadi af walbaa ku dhacaya laakiin afkan ma dabargo-aya inta soomaalida ay nooshahay hadduu alla idmo insha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan xardiid iyo dhegeystayaashii kale macalin cabdalla mansuur waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurba joog iyo qaran joogba sidee ugu habboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado mahadsanid jaamacow horta waa marxaladii lixaad waayo waktina male waa soo koobay marxaladii lixaad af soomaaliga uu maraya ama farta af soomaaliga waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka hay-adihii maxaan ku yidhaaha daryeeli lahaana meesha markii ay ka baxeen nin walba afkii dhinaca u jiitay marka saas ay tahay afkii waa nool yahay dhinacna waa maaragtay horumar uu ku socdaa dhinacna dadaa ujiita u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama sida ay rabaan ay naxwo ay ka dhiganayaan marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkiina loo kala didiitay marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dawlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helayo marka waxaan kuwaanin lahaa intii intaa laga helayo in af soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga horumarinin afka hooyo waa afkaagi waa ninka afkiisa iska weynayo waa nin isagoo leh midabkiisa iska weynayo oo caddeeyo waa nin is-inkiraayo shaksiyadiisa identity waxaa la yidhahda ama heybtiisa inkiraayo ayaa maaragtay ay ka mid tahay taasaana maanta keentay qayb ka qaadatay afkan maaragtay dhibaatadiisii oo qurba joogtaba ha u badnaade oo af ingiriisi khaasatan weerar ba-an uu ku hayo af soomaaligii oo markii lahadaba laba kelmad kadibba erey ingiriisi la gelinayo dabcan marmar waa la gelin karaa aniga hadda dabcan aan idhi waa wax maarata ereye qaarkood in la geliyo waxay tahay waa ereye aan soomaaliga aanu ku jirin ama aan u baranayn laakiin mid oo status ah badan ayaa maaragtay afkii baabi'iyey markii la leeyahay problemkan waxaan ku xelin karnaa solution kale looma haye ilaa inagoo maaragtay face to face aan wajahno haddii aan idhaahdo status waaye taas waa afka waxa ku dheelaya gudaha iyo dibaddaba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barasare khabiir cabdalla mansuur wakhtigaagii horey aad u gelisay afka soomaaliga iyo wakhtigaada aad maanta nala wadaagaysa aqoontaadii mar kale waan kaaga mahad celinaynaa adaa mudan jaamacadiga iyo kooxdaadii aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waanu kusoo qaadanaynay taariikhdii qoraalka afka soomaaliga intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa haddii eebaha awoodda la idmana labada toddobaad ee soo socda waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka soomaaliga iyo toddobaadka ugu dambeeya oo saddexaad oo aan kusoo qaadanayno xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga tan iyo kulantadeena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh